saacadihii lasoo dhaafay waxaa isbitaal ku yaala magaalada garow ee xarunta gobolka nugaal cudurka koronafirus uu geeriyooday wasiir ka tirsan maamulka puntland asad xuseen xaashi oo ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka maamulka puntland oo maalmihii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay degmada garowe ayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka xaqiijiyeen geeridiisa wasiir axmed ayaa waxa uu la xanuunsanayay cudurka isagoona ugu dambayntii u geeriyooday wasiirka ayaa waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada garowe mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland ayay waxay sidoo kale xaqiijiyeen in wasiir axmed xaashi uu xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka uu hogaamiyo siciid cabdulaahi dani cudurka koronafirus oo safmareen ah ayaa dhibaato badan ku haya caalamka waxaan uu horey u galaaftay oo nolosha dhaafiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada mas-uuliyiinta uu cudurka nolosha dhaafiyey waxaa ka mid ah cumar gurey oo ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka puntland kaas oo bishii may u geeriyooday koofii sagaal iyo toban